wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee galmudug ayaa xariga ka jiray xarumo loogu talagalay keediinta calafka xoolaha kuwaasi oo laga hirgeliyey qaar ka mid a degmooyinka gobolka mudug munaasabada furitaanka xarumaha ayaa waxaa wasiirka ku wehelinayay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug axmed maxamed shire waxaa sidoo kale ka qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada gaalkacyo xubno ka socday wasaaradda xanaanada xoolaha wakiilo ka socday hay-adda faw iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xarumahan ayaa waxaa dhismahooda iska kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug iyo hay-adda faw abshir saciid oo ka socday hay-adda faw ayaa uga horreyn ka hadlay munaasabadda isagoona faahfaahin ka bixiyey ujeedka mashruucan runtii inaan maanta halkaan isugu nimaanno iyadoo ay dowladdii nala joogto wasiirka ugu sarreeyo annagoo isugu nimi inaannu xarig jarno bakhaarkan muhiimka oo ah dadweynaha wax soo saara calafka sidaad la socotaan dadkeennan xoolodhaqatu u badan yahay xoolodhaqataduna waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan runtii maaha wax hal maalin baahidooda lama dabooli karo laakiin annaga iyo wasaaradda iskaashanaysa iyo cidda nala shaqaysanba runtii waxaannu ku talagalnay inaannu wax alla wixii karaankiga qabanno wasaaradda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa iyo maamulka gobolka degmada mashruucan wuxuu ahaa mashruuc ka dhashay dhibaatooyinkii abaaraha saala socotaan abaaruhu waddankan aad bay ugu soo noqnoqdaan marka abaaruhu dhacaanna inta badan xooluhu aad bayna ka waxyeeloobaan xooluhuna waa xoolihii noloshayna ku tirsaneyd marka si taa looga baxo ayaa annaga iyo wasaaradda iyo dadkii dowladda iskaashanaya waxaanu ku talagalnay inaannu wax bilowno laba ujeeddo wey marka ayay ahayd ujeeddadii loo sameeyey mashruucan mashruuc waxaa la yidhahda adkaysiga abaaraha iyo kasoo kabashada inta badan wuxuu ka shaqaynaa wax la xiriira xoolo dhaqato beeraleyda waxaana ugu muhiimsanaa mar dadka in la tuso waxaan baahidan hal mar ma dabooli karin runtii saa la socotaan wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee dowlad goboleedka galmudug mudane cabdulaahi cabdiraxmaan tootoole oo si rasmi xariga oga jiray xarumahan ayaa ku dheeraaday ahamiyadda ay xarumahan u leeyihiin bulshada gobolka mudug gaar ahaan xoolodhaqatada waxaana uu xuseyn dhismaha xarumahan ay qayb ka yihiin dadaalada ay dowladda galmudug ku horumarinayso adeegyada xanaanada xoolaha isagoona bulshada ugu baaqay inay si wanaagsan uga faa'idaystaan gobolka hadda mudug hadda meeshaan ayadaa dhistay bandiilaleyna meeshaanoo kale ka dhistay xaarxaarna meeshaanoo kale ka dhistay saddexdaa maanta la furaya haddii ilaahay idmo xarigjarkaana saddexdooda wada matalaya laakiin labada kalena waan tegayna haddii ilaahay idmo aan horta annaga baqaaradan kaydka wax nagu cusub waayo in bulshada inta meel loo dhiso iskaashato la sameeyo makiinadihii la dhigo la yidhaha dadku waxaan ognaha dadkii beeray u kacayo waxaan ognaha calafaa laga soo saaraa wixii kalaa laga soo saaraa waxaas waxay u baahanyiin meel lagu shiido waxay u baahanyiin meel lagu kaydsado horta baqaarkan reer gaalka ayaa iska leh iyo midka xaarxaar ku yaallaba reer gaalka ayaa iska leh shaqsi iska lehi ma jiro ummaddaana iska leh waxaa mas-uul ka ah wasaaradda xanaanada xoolaha gacankuhaynta maamulkiisa iyo qaabka loogu shaqayhayo degmada ayaga ayaa waxaa laga rabaa bulshada inay u maamulaan oo u maareeyaan qof kasta oo reer gaalkacyahi inuu wax dhigto inuu makiinadaas wax ku shito xaqu leeyahy oo musuqmaasuq oo lagu sameeyana waan joognaha noo soo sheega dowladda aa iskale alaabtaan adinka reer gaalkacyaa taasaa idin saara waxaa kaloo laydinka rabaa inaa ilaashatiin haddaa argti qof wax ka ba'aya ku dhega waa hantidiinni sida gurigaaga aa gu dhegto adaa iska leh ku dheg qof walba inuu ilaashadaan rabaa meeshaan oo ilaashatiin haddii meeshaan ay shaqay weydo oo meeshaan kaydku shaqay weydo suuqa xoolo loo shaqay maayo midda beri aan dhisayna la shaqay maayo tan ka dambaydana shaqay maayo guri gorofoo la dhisana waa hore la iska daaya waxaa la rabaa ku shaqaysta alaabtiina dhigta masagadiina iyo galleyda xoolaha la siiyo ku degsada calafka la shiida ku degsada wixiina ku degsada deegaanka guri aad leedihiin waayo aad iyo aad u mahadsantihiin meeshaanna annaga ka wasaarad ahaan maantay waxaan ku wareejinaa maamulka degmada oo abshir u horreeyo dee ummadda inaa ugu shaqayda ninkaa laynka rabaa